barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga golaha gurtida somalilan ayaa maanta diiday codsi uu madaxweyne siilaanyo kaga codsaday inay dib uga noqdaan go'aankii muddo kordhinta islamarkaana ay oggolaadaan heshiiskii saddexda xisbi ee dhigayey in doorashada somalilan ay dhacdo bisha desembar ee sannadka dambe diidmada golaha gurtida ayaa timid kadib markii ay maanta kulan la qaateen madaxweyne axmed siilaanyo haddaba muranka doorashada ee soo noqnoqday iyo waxa ay uga dhigan tahay siyaasadda somalilan ayaan ku eegaynaa barnaamijka martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah brofesor maxamuud cabdi sheekh axmed hormuudka macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxaana ka qora arrimaha somalilan iyo geeska afrika marka u horeysa brofesor maxamuud kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o laanta afka soomaaliga aan ku bilowna ee muddo kordhintan iyo walaacan siyaasadeed ee somalilan ka taagan maxaad waxaad moodaa inuu soo noqnoqonayo bal marka hore si guud maxay yihiin waxa laysku hayo
waa si fiican marka hore waxa laysku hayo ee soo noqnoqonaya waxa weeye maaha runtii shaksiyaad ishaya maaha kooxa ishaya maaha xisbiyo iyo maogtahay guurtooda ishaya maaha madaxtooyada iyo guurtooda ishaya ee waxa weeye nidaamka wadanka oo ishaya weeyaan marka runtii marka taa micnaheeguna waxa weeye wadanka somalilan waxaa ka wada shaqeeya dhowr sharci oo dhowrkaa sharci yihiin sharciga dhaqanka oo dee dhaqanka soomaaliga ah oo guurtu u taagan tahay iyo dhaqanka liberal systemka ama liberal demuqrasiga ee xisbiyada badan leh marka labadaa system oo ishaysta oo labadiiba somalilan ka wada jiro oo labadiiba sharci yihiin ayaa runtii ishaysta marka taas ayaana u ah sal aasaaska maogtahay sababta ay usoo noqnoqonayaan ishaysigani ama ay usoo noqonayaan isqabsigani ama is-eedayntu ay usoo noqnoqonayso wa waa gartay sidaan ognahay maxamuud muddo kordhintan waqtiyo kala duwan ayaa laqab ayaa loo qabtay tusaale ahaan golaha gurtida waxay u qabteen bisha april labada kun toddobiyo tobanka guddiga ama commishinka doorashooyinkuna waxay leeyihiin waxay dhacaysaa june labada kun lixiyo tobanka xisbiyada iyo dowladduna waa tii ay isku raaceen december labada kun lixiyo tobanka saddexdaa muddo markaad eegto keebaa ama ay suurtagal tahay in doorasho ay ku qabsoonto oo laysugu iman karaa intaan horta laga hadal doorasho keebay ku qabsoomaysaa waxaa muhiima in magaca la taabto oo la saro oon in yar dib ugu noqdo qodobkii hore ahaa dhaqankan ishaysa marka maxay keenaysaa ishaysigan ishaysiga wuxuu keenayaa runtii somaliland ma waxa weeyaan qaab qabiiliyahoo qabiil waxay ku qaybsato mise waa xisbiyo oo liberal system kaas ayuu kolka horeba confusion ka taagan yahay laakiin kolkaan eegno kan maogtahay kororsiga saddexduba waxa ay sheegayaan in waktigii loogu talagalay doorashadu ayna ku qabsoomeynin marka ta ugu dhow waxa weeyaan malaha ta marka laga reebo ishaysiga iyo laga reebo iyo kooxaha ishaysta ee laga eego waaqiciga iyo dusha guud laga eego sharciyadii doorashada lagu sameyn lahaa oo runtii sharciga ugu adagna yahay saami qaybsiga saami qaybsiga ama say gobollada u qaybsanaya ama gobollaa lagu qaybsanaya ma beelaa lagu qaybsanaya ma waxaa lagu qaybsanaya maogtahay xisbiyaa lagu qaybsanaya marka halkaas ayaa ay ay ka taagan tahay runtiina markaa taa eegtid waa ta ay guurtigu cuskanayaan ee ay leeyihiin doorashada saddex bilood waxaan ugu darnay waayo sharciyadaas oo dhan baa ayaa ayaa qabyo ah waxaana loo baahan yahay haddii matalan laysu raaco oo kale tareeraha laysu raaco micnaheega waxay dhiganaysaa in dastuurka dib loo furo runtii noqonaysaa oo qaabkan xisbiyada badan laga saaro oo xis lagu soo celiyo xadiqarameedkii burco kasoo baxay ahaayeen somaliland beelo ama clan base ay ku qaybsato wax ay ku qaybsato marka taasina waa adkaanaysaa haddii la yidhaahdo kan iminka doorashada ee lagu galay baarlamaanka iminka ugu fadhiyo oo runtii ka ugu culusa marka laga reebo madaxtooyada waxaa lagu badan la qaybsanaya waa baarlamaanka ama dadka somaliland ay qaybsanayaan ama ay qaybsanayaan gobolada somaliland ay qaybsanayaan haddii tan lagu qaybiyana runtii waxaa sharci hor horaa jira oo odhanayay in markaas kumeel gaar ahaan loogu galo sharciga ah oo kolkaa lagu qaybsaday gobollo oo mar labaadaan lagu soo celin ee waddanka tirakoob laga qabto amaba haddii xitaa gobolo noqonayo gobolada xuduuhoogii la suuqo iyo degmooyinka oo runtii iyadna adag waxaas o dhan laisku haystaba maalintii bilaabmay haystigu ilaa maanta imise bilood baa iyadna lumay imise toddobaad baa lumay imisaa sii lumi doona inta lasi haysto wa waa gartay hadda waa markii shanaad waktiga loo kordhiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddaanan qaldanayn golaha wakiiladana waa markii saddexaad waa mark waa markii saddexaad oo muddo ay kororsadaan maxaa soo celcelinaya kula tahay murankan somalilan doorashooyinkeedii hore marka la fiiriyo taariikhda waxay ahay waxay ahaayeen doorashooyin dadkii korjoogtada ka ahaa ee beesha caalamkuba ay yaro ammaanayeen dhaqankan soo soo celcelinaya in waktiga la kororsado muxuu yahay colaada waa si fiican waxa mashaakilka ka taagan waa waxay dib ugu noqonaysaa qodobkii hore markii hore ka hadlay ee ahayd waxaa soo celcelinaya waxa weeye laba dhaqan ama labada nidaam ee somalilan wada qaadatay ah ka guurta ugu taaganta oo ah in somalilan beela wax ku qaybsato runtii guurta wax ku fadhiyaan dee beelaha somalilan oo qaybsatay iyo ka xisbiyada badan labadaas ayaa diidan mar runtiin waxaan isleeyahay wayna soo noqnoqon doontaa kordhintan iyo isqabsigan iyo xisbiyadani waayo waxa ka jira somalilan iyo soomaalidaba malaha dhammaantoodba mashaakilka ugu badane jira waxa weeyaan war ma waxaan wax ku qaybsanaa waxaan waddankii qeexnayn ma waxaan wax ku qaybsanaa beelo mise waxaan ku qaybsanaa wax xisbiyo waxaa la arkayaa markuu karka dherigu karo le dherigii baa inagu karay laakiin wixii karka keenayay weli lama daboolin dherigu kolba dherigu kari doonaa markuu karana waa la qaboojin doonaa baan qaboojin la dili doonaa xumada la jebin doonaa laakiin de ma xalinaysa taasi ilaa la soro naburka oo naburkana waxaa ku hoos jira u yahay nidaamka dhowrkaa nidaam ee isku haysta waddanka ee mid aan loo biyo shubanin wa waa gartay brofesor maxamuud markaan taa laftirkeeda daba raacno suurtagalnimada doorashada laftirkeeda haddaan ka eegno diiwaangelinta waxay ahayd in ay bilaabato bishii julaay ee lasoo dhaafay muddada ugu fog ee waktiyadan wakhtiyadan saddexdahee laysku haysto loo qabtayna haddiiba laysku raaco waa abril labada kun toddobiyo tobanka sidii adiga aad xustay xilligaa iyo diyaar garowga socda markaad isbarbar dhigto ma kula tahay in doorasho lagu gaari karo somalilan ilama muuqato in lagu gaadayo ilaa iyo la xaliyo nidaamka la qaadanayo waayo waxa haddii la yidhahdo masalan oo kale imika waxa la samaynayaa diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyaasha waxaa jira goobo iyo gobollo iyo degmooyin isku haysta xuduudaa jira matalan kuwaasoo kale wayna jireen oo way soo socdeen doorashooyin meel waxaa jira doorashooyinkii dhacay somalilan oo dhan runtii ayna ka dhicin oo ayna ka qabsoomin sababtuna ay tahay xuduudahaas oon la sugin markaa sharcigaas waa inuu baarlamaanka ka soo baxaa ama haddii la qaadanayo markaa gobollo somalilan ay qaadato dhinaca marka gobolada wax lagu qaybsanay gobolada wax ku qaybsanayaan in xuduudaha la sugo oo runtii sharci ka soo baxo oo dabeedna loo gudbiyo xukuumadda oo xukuumaddu fuliso oo la kala xadeeyo taasina wakti runtii ayay qaadanaysaa marka taas ayaa ka horeysa in codbixiyaashii la mogtahay in doorashadii loo diyaar garoobo oo la diiwaangeliyo codbixiyaashii waxay keliya ku suurtogelaysaa un iyadoo la yidhahdo sidii hore u dhacasay doorashooyinka hore o dhan dhacday inaga daaya doorkan iyoynaan kala xadaynin gentlemanist agreement wax qalaad lagu yidhaahdo aan ku galno oo micnaheegu yahay xal aan raadino xaq maaha laakiin xal aan raadino oo aan doorashada iska galno un in la yidhaahdo laakiin haddii la doonayo sharciyadii waa in moogtahay gobolada la kala xadeeya taasina waa in sharcigeygii weli baarlamaanka runtii kama diyaar aha labadaa nidaam midkii la qaataaba wuxuu u baahan yahay hawl badan oo ka horeysa intaan door codbixiyaasha aan la diiwaangelin wa waa gartay brofesor maxamuud dhinaca kale taa doorashada haddaan yaro raacsado waxaa isku beegan doorashada wakiilada iyo madaxtooyada oo mar qura dhacaya si aan horey looga looga baran somalilan dadku ma leeyihiin khibrad ama wacyi ku filan oo ay laba doorasho mar qura u wada geli karayaan
doorashada wacyigu runtii wuu fududaan lahaa taasi way fududaan lahayd oo waa la wacyigelin kari lahaa laba doorasho iyo saddex doorashona mar qura waa la geli karaya o addunkada way ka dhacdaa oo mar qura ayaa laga yaabaa in lawada codeeyo lakin wacyigelin bay ubaahan tahay wacyigelinti waxaa laakin ka horeeya in codbixiyaashii la diiwaangeliyo codbixiyaashii intaan la diiwaangelinna nidaamka doorashada lagu gelayo ma kii hore sidii nidaamkii hore xaal asturkahaa baa lagu gelayaa oo ah gobolada iyo degmooyinka oon la kala xadaynin intii diyaarka in laga galo inta kale aan laga gelin mise waxaa lagu gelayaa tan reeraha iyo beelaha oo de in dib loo furo dastuurkii ru noqon soo de sharciya laga soo saaro oo ma dastuurkii dhammaanta dib loo fura lakin qodobadaa dee dib amendment loogu sameeyo waxaa asqalaad loogu yaqaano oo dib kab kab loogu sameeyo marka taasaa ka horeysa lakin wacyigelintu way fududaan lahayd waana suurtagal in laba doorasho iyo saddex doorashoba mar wada gelaya haddii dadku wacyi ku filan la siiyo ay la siiyo markaa taas suurtagal bay noqon lahayd lakin sharciyadii ay ku suurtogeli lahayd ayaa ka horeeya o adag runtii oo haddii loo guntadana dee shaqayn karata laakiin haddii sida imika ay tahay qaad iyo aan ku qaada iyo jiid iyo aan ku jiido waa qacmadaalis oo runtii waktiga laysku haysta ee saddexda bilood ee imika udhexeeya ee baarlamaan mogtahay dawladda iyo xukuumadda iyo mogtahay xisbiyada iyo baar mogtahay ay isku wada raacsan yihiin iyo kan ay dastuurka ansixiyeen guurtigu saddex bilood ba udhexeysa laakiin jijiidka markaad eegtid sida aan diyaar loogu hayn hadalka la isku tuutuurayo ee qadna qof qolana ayna mas-uuliyaddii u qaadanayn saddexdii baa meesha waxaa ka baxaysa muuqata in saddex bilood baa sheeg exercise ay sanad iyo sanado ay ku darsami karayso Wa- haddii wa- aan aan aan laga gaadhin waan taasina waxay u baahan tahay dee in caqligu shaqeeyo waa gartay Een, een, een, siyaasadda somalilan markaad eegto een, sanadihii ugu dambeeyey Aha.
waxaa lagu mashquulay eh, arrinta doorashada iyo muddo kordhinta Eh, mashquul fara badan baa ka jira oo muranka iyo shirarka waa isdaba socdaan ma moodaa inay meesha ka baxeen doodihii xisbiyada ee waxa ay bulshada u qaban karaan oo ay ka mid tahay eh, sidii loo xajin lahaa dimuqraadiyadda somalilan ay ku dhisan tahay iyo eh, nidaamkan eh, eh, laga fogaanayo ee muddada lagu dhegeeyo ama waqtiga lagu dhegeeyo xafiiska la iska haysanayo eh, dalal badan dalal badan oo afrikaana eh, ku caanbaxeen ma moodaa marka in Een, ma waa- moodaa in waa mar- run waa kugu raacsanahay Een, waxa yoonyootan iyo isjiidjiidad ayaa runtii wakti badan ku lumaa wuuna ku lumayaa iminka haddaad aragtid iminka intii la taystay in badan baa ku lumaya Een, halkii dadka wax loogu qaban lahaa waxa ayaan daraa oo iminka doo- laysku haystay eh, dhowaan laysku haystay in somaliland stageskii iyo xafiisyadii good officeskii ka fura halkan oo aan ku dhawaaqo oo carabka aan ku dhuftee midowda reer yurub ka mid yahay in la downgradegaraynayo oo xaqiiqo ah in hoos loo dhigayo runtii taasina waxay ahayd dadaal ay xisbiyada intay haysigoogii ay haysan lahaayeen ay ka dadaalaan oo ka wada howlgalaan ayay ahayd Een, waxqabadka kale iska daa Een, iminka somaliland waxaa ka taagan eh, dad waxaa lasoo sheegaya oo riboodada imanaya ka mid ah in macaluul biyo la-aan runtii dada u dhimanayaan oo qarnigii koob iyo labaatanaad somaliland oo maanta runtii eh, afar iyo labaatan sano xornimadeedii u dabaaldegtay dhowaan Een, ay tahay in dad ay biyo ugu la-aan ugu dhimanayaan xisbiyadiina ay haystaan runtii waa ayaan daro Een, marka waan kugu raacsanahay Eh, waxyaalo badan oo kale la qaban lahaa waxaa kaloo ka mid ah eh, somaliland bal nidaam caynkeyaan qaadanaa ishaysigan sideen uga baxnaa sidee baan dimuquraadiyaddu waa dimuquraadiyad baan qaadanay somaliland laakiin dimuquraadiyadda een, khudbadii u dambeysay obama u jeediyey african unionka wuxuu ku sheegay oo uu, waa si cad ugu sheegay in dimuquraadiyaddu aan ahaynta dimuquraadiyadda maraykanka un Eh, so wuxuu yidhi mathalan soo ereedii soo qaato you should not follow american path of democratization marka inay wadada da- maraykanka inad raacdaan maaha Een, ethiopia maruu la hadlayay wuxuu yidhi inay identity kaal noqoto maaha marka dimuqraadiyadda iyo nidaamka wadanka ku shaqayn karaya in la sameeyo oo matalan somaliland nabad bay haysataa laakiin nabaddu maaha nabadda wax ka sarreeyaa jira nabaddu ma joogi karto hataa ayna xasiloonayn nidaamka la qaadanaya hadduuna ahayn nidaam xasiloon una ahayn nidaam degan oo qaab loo raaco lahayn oo aan ahayn mogtahay ad hoc ama waxa loo yaqaano baanqaboojin oo kolba mid mogtahay noocu doona marka loo raacayo aan lahayn marka taas ayaa runtii xisbiyadan ka shaqeeyaan ahayd xagga arrimaha dibadda oo somaliland waxaa u badan ay iibinaysaa ay tahay in aqoonsi raad ay tahay weli runtii waxaa ka jirta gaab badan oo waxa weeyaan xaqiiqooyinka waxaa jira eh, la- eh, jira waxa weeyaan in somaliland weli aanay lahayn eh, comprehensive waxa loo yaqaano eh, foreign policy adduunka kula dhaqanto oo haddii la aqoonsado maxay doonaysaa waxaasoo dhan bay dawladduna ka shaqayn lahayd xisbiyaduna kula taageeri lahayn oo ah complement waxa la yidhahda inay istaageeraan ee inay is-accuse-gareeyaan markasta oo dee is- gacmaha isku fiiqfiiqaan maaha inay iskaabaan inay ahaatay ahayd waan kugu raacsanahay in ay Wa- ku waa mashquuleen eh, iga kac kursiga iyo anaa ku fiicnaan lahaa iyo adaa ku fiican oo runtii waqti badanna kaga dhacay een, wax wax badanna ku seegay bulshadiina moogtahay ku dayacantay eh, jiijiidad mar kastana bulshadii wadnaha farta ku hayso maxaa soo yeedhaya waa- waa hebel gartay baa hadlay iyo hebello waddanka u xidhma waa waa gartay Ma- eh, brofesor maxamuud waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijkeena martida mikrofanka Eh, waxaan rabaa inaad hal daqiiqa kusoo koobto eh, eh, maxaa looga gudbi karaa ama looga bixi karaa oo xal u ah een, arrintan laysku haysta ee muddada kororsiga iyo siyaasadan eh, calowga gashay ee somalilan Een, eh, anoo soo koobaya waxa weeyaan waxa looga bixi karaa tii marka hore aan sheegayay in somaliland labada nidaam ee ka dhex jira nidaamka dhaqanka iyo nidaamka xisbiyada badan ee liberaalka labadaa mid qaadato sayna ku qaadan karaysaa labada mid bay ku qaadan karaysaa labadu waa suurtagal haddii aan dowladdiisa somaliland inay qaadato xisbiyada badan ee liberaalka inay qaadato waa in somaliland abtirsiinta ka tagtaa oo intay berri soo toosto qof walba abtirsiintiisii iska iloobaa Een, dabadeedna intii isku danihiba ay isku timaadaa iyo inay qabiil cadaysato oo reero iyo beelo sidii somaliland lagu dhisay axdiqarmeedkii burco ee odayaashu soo saareen reere loo qaybsado oo reeraha lagu dhiso karti iyo aqoon oo nidaam qabiiliya oo dimuqraadiyad waxaa af qalad weyn amika daraasad baa ka qoray buugan ka qoray la yidhahda kalaan dimuqraasi oo gacanta ku hayo daba gabagaba ku dhow kalaan dimuqraasi dimuqraadiyadda kalaanka waayo dimuqraadiyaddu waxa weeye in dadku ay yeeshaan go-aanka marka go-aanku waxay ku yeelan karayaan siduu obama khudbadiisii ku sheegay udambeysa aan dib ugu celiyey een, uu ka shee- uu ka sheegay waxa weyaan in trustiga dadka bulshada la helo marka labadaa nidaam haddaan soo koobo labadaa nidaam oo ah in laga tago abtirsiinta oo xisbiyeedana la yeesho iyo in maabtisintimir haddaan laga tegayn iyo reerihii iyo sijidadkii reero haas markaa runta laysku sheego wax lagu qaybsado laystiro koobo haddii la doono sidaami qaybsi lagu qaybsado four point five-ka soomaaliya oo kale ka jirta ee tu halkan kamid lakan lagu sameeyo marka kuwaasaan isleehay ayaan noqon xalka noqonaya labadaa mid in loo go-o aad baad umahadsan tahay brofesor maxamuud cabdi sheekh waan kaga mahad celinaynaa wakhtigaaga iyo ka qaybgalka barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga idinkaa mudan intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aan kusoo qaadannay muranka siyaasadeed ee ka taagan somalilan barnaamijka waxaa marti ku ahaa brofesor maxamuud cabdi sheekh axmed hormuudka macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxna ka qora arrimaha somalilan iyo geeska afrika intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington